waxaan usoo jeedinaa ra-iisul wasaaraha maadaama ra-iisul wasaarayaal badan ay wasiiro ay magacaabeen dadkii magacooda ay ku dhisnaayeen aysan waxba u qaban dadkii dhaqankiisana aysan aqoonin ayagu danahooda gaarkaa ay raadsanayeen aad moodid siday u dhaqmi jireen dad soo shaqatiga dad dalka iyo dadka u shaqaynaya aysan iila muuqan kuwii horoo shaqaynayay bal waxaan leeyahay si maaragtay uu u badbaado dadka iyo dalkuna u badbaadaan inuu ka fikiro uu dad dalka dha dadka dhaqankiisa iyo dalka baahidiisa ka turjumi kara inuu dal inuu mas-uuliyaddaas u dhiibo si fiicanna uu uga fikiro hadda ismalihi soomaalidii horaa soo noqonaysa bal si uun magaceenu usii jiro in dadkaas maaragtay ku midsidaaya shacbiyadda aqoonta uleeyihiin dalka aqoonta uleeyihiin baahida aqoonta uleeyihiin hiigsiga istaraatiijideed garanaya inuu xilka u dhiibo saasaan kula talila ma garanayo cid lasoo magacaabi iyo cid lasoo magacaabi doono laakiin tala ahaan oday ka-aan siyaasi ahaan waxaan leeyahay dad dalka baahidiisa ka turjumaya dhaqanka ummadaha dalka degan yaqaana haddii mas-uuliyaddaas loo dhiibo waxaan isleeyahay in uun wax tallaabaa la qaadi karo laakiin dad soo shaqo tegay oon maaragtay dad iyo dal midna aan ka naxayn haddii xelalkaas loo dhiibo waxay noqonaya jugjug meeshaadi joog